Saciide Maxamed waa gabar toban iyo todoba sano jir xaamilo oo ku nool degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay u istaagtay sidii nolosha qoyskooda ugu maarayn lahayd shaqada baalashka. Saciide waxa ay shaqada baalashka ka maaraysaa shan caruur hooyo iyo aabbo, kuwaasi oo ku nool kaam ku yaala degmada Daynile. Saciide ayaa sheegtay dhibaatada ay haysata qoyskeeda iyo waxa ku kalifay inay qabato shaqadan iyadoo xaamilo ah.
haddii saalan alxamdulilah iska iska imaadaaba casirtii xaafadee marna haddii wax sugaa iska soo lugeeyaaba Haa, degmada daanila kusoo lugeeya saddex bil aan kala shaqeynay intii lii guursan kahor aan ka shaqey jiray ebel markii lii guursan haddana familkee u shaqeynaya aan waxaan ka fikiray hadda si aan u dhali doono aan ka fikiray oo hadda nafaqo la-aan aan ahay dadka qaar uuree waa is nafaqeeyaan mishaarey karsadaan waxay karsadaan wax ma karsado mamar guryan mamar dabka iska damaa mamar ilaa haddii noo soo saalin waa iska shidanaa hay walaalayayo haddana mamar waxaaba iska dhacdabo ana mamar haddii wax soo waayo waaba iska lugeeyaabo haddana nafaqa la-aan ayaa hayso ana toddoba bilood uur aan leeyahay aa nafaqa la-aan ayaa hayso ilaa muku darnaad markii maalin oo wax soo waayne ilaa degmada daanile aad ilaa siidka ilaa dabka soo lugeeyaa walaalkay dana ay yeeshina aan lugeeyo oo dani daruufa ay yeeshina saas aan u shaqeeyo walaalihii nafaq la-aan hayaaso inaa oo nafaq la-aan hayaaso inaa nafaq la-aan hayo inaa yaaso ogaay Magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa ku nool gabdho badan oo danyar ah kuwaasi oo u istaagay maareynta qoysaskooda si ay u helaan nolol midda ay ku nool yihiin.